doorku waxa uu ahaa markii la kala warqaatay in wafdiga uu ku adkaystay sidii qorshuhu u ahaa doorasha inay ka dhacdo soomaaliya bisha agost wafdiga golaha ammaanku waxa uu ka digay isqabqabsiga siyaasadeed ee iminka socda inuu xagaldacin karo hanaanka soomaaliya ee doorasho ay uga dhici karto dalkana lagu xasilan karo baarlamaanka soomaaliyana weli waxa uu isku mari la'yahay inuu ansixiyo qorshaha doorashada loo dejiyey waa tahay intaynaan doodda u gelin bal aan ku furanno warbixin gaaban oo fikrad guud ka bixin karaysa isqabqabsiga ee socda iyo bareeraha iyo mowqifka ee beesha caalamka waxaa soo jeedanaya faarax lamaane sida ay ku warramayso wakaaladda wararka a f b wafdiga ayaa waxa ay ka digeen in muranka siyaasadeed uu dhabbaha ka leexin karo deganaanshaha sii kobcaya ee dalka wafdigu waxaay u sheegeen wakaaladda inay tahay in lasoo afjaro taageerala'aanta uu baarlamaanku u muujiyey qorshaha ku saabsan doorashada ee xukuumadda safiirka u k u qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa matthew rycroft ayaa shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen magaalada nairobi waxa uu ka sheegay kulamadii ay xamar kula yeesheen madaxda dowladda soomaaliya iyo wixii ay kala soo kulmeen
waxaan ku midaysannahay inaan ku adkaysannay in jadwalka doorashada la raaco taasoo micnaheedu yahay in doorashooyinku ay dhacaan bisha siddeedaad iyadoo dhinaca kaleetana loo baahan yahay in baarlamanka soomaaliya uu ansixiyo hannaanka doorashada ee hogaamiyaasha siyaasadda ee soomaaliya ay ku heshiiyeen arrintaasna jawaab wanaagsan ayaan kaga helnay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo qaar kale taasi waxay ahayd faham wanaagsan iyo aragti waadixa oo ku saabsan horumarka uu waddankaasi sameeyey dhowaantan iyo dhinaca kale caqabadaha jira oo aan ahayn keliya xagga siyaasadda balse ay ku jiraan ammaanka iyo bini'aadminimada
safiirka oo wakaaladda wararka a f b ay soo xigatay ayaa baarlamaanka waxa uu ka codsaday in si deg dega ay u ansixiyaan hannaanka doorashada diblomaasiyiinta waxa ay sheegayaan in qorshaha iminka jira uu yahay mid wanaagsan oo ballaaran uuna sahli karo in la helo doorasho si dimuqraadiya u dhacda marka la gaaro labada kun iyo labaatanka inkastoo ay jireen ballanqaadyo ku saabsan in doorashadu wakhtigeeda ay dhici doonto ayaa haddana waxaa jira diblomaasiyiin si aan rasmi ahayn uga hadlay inay dhici karto doorashadu inay dib u dhacdo ayadoo qaarkood na ay sheegayaan in codbixin aysan bandhici karayn ilaa iyo dhammaadka sanadka rycroft safiirka ingiriiska ee qaramada midoobey waxa uu sheegay intaasi ay keeni karto in dalku uu dib u laabto horumar badan ayaa la sameeyey buu yidhi laakiin waa mid jilicsan oo dib u laaban kara madaxweynaha soomaaliya ayaa u xaqiijiyey golaha ammaanka in doorashadu ay dhici doonto bisha agost
aad buu umahadsan yaha waryaha b b c da faarax lamaane aanu u galna haddaba mawduuca oo aada moodo sheekadu markaan inay u taallo soomaalida oo siba baarlamaanka laga doonayo in uu meelmariyo qorshihii loo dejiyey codaynta agost maxaa haddaba laga doonaya xildhibaanada soomaalida maxayse doonayaan oo ay u daahinayaan oo weli go-aan looga gaari layahay qorshaha doorashada nasiib wanaag barnaamijka marti waxaa noogu ah xildhibaano aan filayo in ay qiil u yeeli doonaan doodaasi iyo midda caalamka iyo soomaalida waxa ka dhexeeya waxaa ka mid a xildhibaan cabdisamad macalin maxamuud iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye iyo agaasimaha hay-adda heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ee cabdirashiid xaashi marti kalena waanu filaynaa waanu garaacaynaa teleefonadooda marka ay noo soo galaan dhegeystayaashuna telefoonkan ayay soo wici karaan oo ra'yigooda ay ku dhiiban karaan ama su-aale ay ku weydiin karaan xildhibaanada teleefonkuna waa afar afar lebe eber saddex lix hal afar afar eber eber hal waa tahay khiyaartana dhegeysanaysaay hordhacaasi marka aad maqashaan waxaa la isweydiin karaa xaggee wax ka jiraan xildhibaanada ayaan u bandhigayaa marka hore xildhibaano maxaa idin daaray sidee wax idinka yihiin waxaan ku bilaabayaa cabdisamed
waa ku salaamayaa marka koowaad adinagi dhammaan shacabka soomaaliyeed oo barnaamijkan dhegeysanaya waxaad ogsoon tahay arrinta baarlamaanka hadda hor taala xajmiga ay leedahay iyo culeyska ay leedahay inaysan ahayn wax aada u sahlan waxyaaba fara badan oo loo baahan yahay in la waafajiyo sharciga la waafajiyo way keeni kartaa marka doodo fara badan oo baarlamaanka inay xalis ku yihiin su-aalo badan markii ugu horreysayna ma ahan waxaad ogsoontahay in baarlamaanka la keenay qorshahan oo uu ka hor akriyay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ka dacdina laba maalmood ay xildhibaanada baarlamaanka ka doodeen kadibna loo saaray guddi gaar ah oo arrintaasi soo khulaaseeya oo soo diyaariya oo si sharci ah oo soo diyaariya qaabkii sharciyad ku noqon lahayd waxyaaba fara badan baa marka runtii laga soo shaqeeyey haddana waxay taagan tahay gabagaba maalintii ugu horreysay oo khamiista ahayd oo shir aan caadi ahayn oo baarlamaanka yeesho maxaa la yidhahda aan lagu aqoonin baarlamaanka inuu khamiista shaqeeyo yaa waxaa aada looga dooday wixii soo diyaariyey waxayna hadda taagan tahay marka wixii soo diyaariyey iyo doodihii baarlamaan ka soo baxay in go-aankama dambaysta uu baarlamaanku qaato fadhiga ugu horeeya
waa tahay xildhibaan cabdisamed waa mahadsan tahay xildhibaan shuuriye n ka waran arrintaasi xildhibaanka kale saaxiibkaa uu soo jeediyey
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo idaacadda b b c da iyo xildhibaankaba waan salaamayaa runtii way fiican tahay arrintan in shacabka soomaaliyeed lala wadaago wax xaqiiq ahna loo sheego awalan horta waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo haddii aan nahay baarlamaanka soomaaliya in hal maalin hataa doorashada in lagu daro aanan raalli ka ahayn oo xilka markuu dhammaado agosto twenty baarlamaanka soomaaliyeed dhammaantii isku raacsan yahay in doorasho la qabto oo aan waxba lagu darsanin arrintaa horta waxaan doonayaa inaan meesha ka saarno in baarlamaanka soomaaliya uusan rabin ama wax kororsi ama jiitan uusan rabin laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo in loo keenay barnaamij runtii madasha ay la baxday ay ahayd barnaamij macnaha mataqaan dhammaan ka soo horjeeday dastuurka soomaaliya oo runtii la rabay in macnaha mataqaan muddadan hadda laga shaqaynaya ahayd in la waafajiyo dastuurka waa arrin culus markii macnaha annagu aan xildhibaano nahay oo aan ku shaqaynayno wax dastuura oo sharci ah markii la waafajinhayo macnaha mataqaana waxaan macnaha sharci ahayn oo hadda hore usii jirin waxaana loo keenay dee wax sii qoraa oo dastuurka kusii qoraa ma ahayn wax cusub buu ahaa mar haddii baarlamaanka la keenayna in aan waafajino dastuurka dalka ayaa macnaha mataqaan kolley aan anagu guddoonsanay culays marka xoog leh oo runtii aan la koobi karin ayaa halkaas ka yimid waxaan rabaa marka oo halkan aan ka caddaynayaa arrinta ugu culus oo ah aqalka sare oo sidii macnaha mataqaan loo qaybin lahaa ah arrintaas inaysan sahlaanayn sababtoo tahay wax cusub waaye hadda muran kama taagno aqalka hoose ee baarlamaanka sababtoo tahay formalihiisa iyo nidaamkiisa horu u samaysnaa waxa la og yahay weeye been walba waxay leedahay waa la og yahay waa la kala garani laakiin aqalka sare wax cusub weeye walow uu dastuurka qorahayo maxaa ku cusub waxaa laga gaaray heshiis xildhibaan heshiis baa laga gaaray maxaa ku cusub marka oo dhibsatay
waxaa ku cusub aqalka sare dastuurku waa run waxau sheegayaa in macnaha mataqaana dalkan u yeesho aqal sare laakiin markaad fiirso qodobka toddobaatan iyo koowaad iyo qodobka macnaha toddobaatan iyo labaad tirada iyo sida loo soo mariba in la doortay ahayd aqalka sare oo dadku ay doortaan laakiin hadda waxaad moodaa in lagu qaybiyey qaab aan four point fivena ahayn qaab aan dastuurkii ahayn waafaqsano sideed iyo tobanka gobol aan ahayn wax xeebjajaba in wax lagu qaybiyey taa wey midda macnaha mataqaan cabdinuurow keenaysa cuseyb iyo weji horleh iyo in loo helo khariirad horleh waa tahay waa waa aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid baan u gelayaa agaasimaha macadka heritage cabdirashiid xildhibaanada waad maqlaysay waxaan kaa rabaa falanqayn mudanayaashu waxay leeyihiin sharci baanu ku taagannahay markii madaxda soomaalida iyo beesha caalamku ay qorshehan saxiixayeen miyaysan ogeyn qiilkan hadda xildhibaanadu ay bixinayaan
waad mahadsan tahay horta annagu macad ahaan hadda ka hor waxaan soo jeedinay qoraal baan kasoo saarnay arrintan baarlamaankana waxaan usoo jeedinay inay wax ka saxaan ansixiyaan dee hab lagu geli kara doorasho laakiin ay wax ka toostoosiyaan bulshada caalamku iyaduna qoraal bay soo saartay oo ay leeyihiin bahalkan yaan la furfurin oo isagoo duuduuban sidii nimanka saxiixayaasha ah hadda aan lagu yeeri karo ama madaxda federaalka iyo kuwa gobolada ah sidii kusoo heshiiyeen oo duuduuba ha loo ansixiya hadda baarlamaanka lagu culaysinayaa oo ha furfurinina maadaama raggii kasoo horreeyey oo ilaa sideed nin ah ay waxyaabo isku afkarteen oo beelahana badankooda ay ka socdaan ha taabanina sidii baarlamaanka siyaad barre shaabad ku dhufta sacabna ugu dara baa baarlamaanka laga rabaa baarlamaanka qaarkiisna waxay arkaan inay wax ku daraan waxna ka saxaan annaguna waaba kula talinay sababtan wax kale ma ahan sideedaa nin oo soo shirtay oo madaxweynaha iyo baarlamaanka ninka xukuma iyo ra-iisul wasaaraha iyo kuwa gobolada jooga ee waa niman siyaasiyiina oo musharaxiina oo madaxweyne inay noqdaan raba ee waa niman beela matala iyo deegaano ee qodobadan marka ay soo qoreen waxay kasoo buuxiyeen danahoodii iyo danihii beelahoodii iyo danihii deegaanadoodii ee xildhibaanadan kaloo baarlamaanka ka buuxo oo laba boqol labaatan shantaana danay leeyihiin siyaasadeed ee deegaano iyo iyo aragtiyaal laway qabaan marka waxaa la isku haysta waxaa weeye waa laidiin soo habeeyey dad idi matala ama maaragtay hadda kore dhulka aad doorateen ama baawer haysta nimankan akaanibta oo oo u n ta iyo iyo kuwaan bulshada caalamka la baxayna ayaga siyaasadooda waxaa waa soomaalidu markii waktigu ka dhamaan rabo bay walaahow galaan marka haddii baarlamaankan tala gacanta loo geliyana siday ugu darsan lahaayeen iyo sheekooyin kale galayaan ha layska qarboobeeyo oo wax hala riixo sidaasaynu kusoo wadan soomaalida waa tahay cabdirashiid waxaad iiga warantaa maadaama daraasad aad samaysay dhowr jeer baaritaan aad samayseen waddanka meelo badan aad tagteen markaan waxa runtu ay tahay xildhibaanadu ay diidan yihiin madaxweynihii uu leeyahay yeela ra-iisul wasaarihii uu leeyahay yeela beesha caalamku yeela ay leeyihiin xaggee sartu ka qurusan tahay
sartu waxay ku qorsantahay horta beesha caalamku waxay ku shaqayn jireen soomaalida meeshii awooddu la jirto way iska raacaan oo iyagoo dadkaas iska ajnagaa weeye waa isku safiira nairobi jooga dowladahoodii war ka buuxin jireen iyo xaalku waa fiican yahay ma rabaan haddii afar sano soo wadeen arrintu waa fiican tahay sanadkii ugu dambeeya hawsha inay kala furfurato ayagii xataa la yihahdo waxaa sheegi jirteen wax kama jiraan marka in dowladdan iyo waxaan siyaasiyiinta soomaalida in la in la in la in la in la shatuubo oo way iska rabaan sababtoo hadda ayaga xataa kuwaas kala ciidoobhayo oo intaas gadahay iyo wax walba wanaag iyo doolsha dhacaysa iyo horey baa loo socdaa marka jubbaland iyadoo federaalku qiilanaya hirgeliyeen lixdii gobol iyo iyo saddexdii saddexdii bay hirgeliyeen maxaa la puntland oo qiilanaysa galmudug hirgeliyeen marka ayagu bareeg uma qabtaan meeshii loo badan yahay oo awooduna la jirto bay badanaa iska riixaan sidaas darteed waxay isleeyihiin waktigiiba dhammaadee bila ka hareen baarlamaankan haddii awood qaataan waxaana furfuraan waxa dhan baa kala daadan doona marka ayagu horta halkaas way ka cabsanayaan oo kalsooni kuma qabaan inay baarlamaankan wax toosin karaan inay baroniga cirka u silaadaan bay ka cabsanayaan taas waa mid midda labaadna meeshan waxaa ku qoran aqal sare hala dhiso annagu waa qabnaa aqal sare in la dhiso laakiin aqalka sare dastuurkii horena waxbaa ku qornaa oo baarlamaanka waxyaabaha la qeylinaya waxaa kaloo kamid a dastuur inay waardiyeeyaan oo atleast hay-addii sharci dejinta waayo dastuurkii bay hayaan way akhriyaan qodobadii bay haystaan marka dastuurka waxbaa ku qoran aqalka sare ku saabsan inay wixii sharciga la waafajiya waa la rabaa waxaa ku qornaa tusaalahaan ku qornaa sideed tobankii gobol oo siyaad barre ka tegay mid walba hala siiyo maxaa la yihahdaa saddex saddex aqal aqalka sare odayaasha aqalka sare ama senator hala siiyo habkan hadda loo sameeyey muqdisho kale wax ma helayso sida hadda odayaasha wax ugu soo heshiiyeen marka baarlamaanku dastuurkii maxaa loo cuskaday in muqdisho la qadiyo marka
muqdisho waxaa waxyaaba badan baa loo raggii meesha ku shirahayay baa inta arrintu la dhaafi weday wixii kala goosan kareen bay kala goosteen qaar koob iyo toban bay qaateen qaar lix bay qaateen qaar sideed bay qaateen waa la kala tuurtay marka laakiin si kastoo cabdirashiid wax loo qaybsado habkii qabaa'ilku ay wax u qaybsan jireen mar walba waa lagu sanaynayaa soo maaha cid sad bursi haysataa ma jirto
baashaan iyo sharci hadda waxaan odayaashu keenaan waa askarad siyaasadeed waa heshiis siyaasadeed ninkii marka miiskaasaan fadhiyeyn dana badan oo isalahaabaan kasoo baxahayn xildhibaanadan qaylinhayana danahoodii iyo danihii deegaanadooda inay uqeeliyaan baa meesha ka imaanaysa calaa kulli xaal hadda waxa miiska yaalla oo u n tuna riixayso iyo donaldska nimankan la baxay bulshada caalamka ay riixayaan siyaasiyiinta sarena ay kusoo heshiiyeen waa is-afgarad siyaasadeed maqaawiir baa kulantay arrin bay dhammaysteen baarlamaankan waxaa leeyahay tiin baro ku dhufta si arrintan loo kala tuuro bal doorasho xoog loo aado haddii kale waxaa laga baqayaa wuxuu dhan inay isla dumaan laakiin waa u imaanaynaa isla dumiddaas iyo waxa ka imaan kara ee aan ku noqdo xildhibaan cabdisamed xildhibaan cabdisamed marka la fiiriyo marxaladda dalku ku jiro intuu soo maray meesha uu u socdo miyayna ahayn xildhibaanadiinu markaan inaad idinka lafahantiinu bal dantii guud eegtaan oo duuduub aad ku laqdaan wixii laydin keenay
cabdiloor waxa weeye horta waa mahadsantahay waa run baarlamaanka waxaa saaran mas-uuliyin weyn baa saaran mas-uuliyiinta qaranka oo hadda ayagu arrimaha siyaasadeed soo gaarayna mas-uuliyad weyn baa saaran in la isku dulqaato oo loo samro dalka loo naxana waa wax waajib ah weye baarlamaanka soomaaliya markii loo keenay qoraaladii meesha jiray sida hore kuu sheegay waxyaabo fara badan oo runtii maantii la filayo doorashadii qaabkii la filayo dhan wax ka duwan baa loo keenay waxaas dhan waxaa lagu tixgeliyey oo baarlamaanku qaatay in ay tahay arrintaan arrin siyaasadeed oo go-aan lagu soo gaaray oo midtaas ay waajib tahay sidii un wadanka maxaa la yidhahda uga dhici lahay doorasha ku dhacahay labaatankeeda in wax fara badan maxaa la yidhahda la hakiyey qodobo fara badan oo dastuuri ah ayaa baarlamaanku waxay soo diyaariyay guddi in la hakiyo ilaa iyo agosto labaatankeeda inta doorashadu ay ka dhacay sababtoo ah laba kun iyo lix iyo tobanka dastuurka waxaa ku taala in doorasho qof iyo adow ay dhacdo waxyaabahaas furamada baa baarlamaanku ceeliyey oo maxaa la yidhahdaa ay qaadeen doodii ugu horreysay waxa ay kasoo bilaabatay sidii waxaa xoogaa uxuntuni weysay in magaalada muqdisho maxaa la yidhaahdaa aanay qeyb ka ahayn aqalka sare oo isagoo aqalka sare aan hadda beedgaraysnayn qabiil ku beedgaraysnayn deegaan ku beedgaraysan markii su-aashaasi la weydiiyey mas-uuliyiinta qarankana waxay u sheegeen inay la sugayaan constitutional review review waxa la yidhaahdo oo marka constitutionka lagu laabanayo markaasi ay ku caddahay in maxaa la yidhaahdaa niqaamka ay leedahay magaalada muqdisho lagu xuso halkaas arrintaasi marka baarlamaanka waa u ciidan weysay sababtoo ah waxaa muuqatay in loo socdo doorashadan loo socdo muqdishona aysan ku lahaanin aqalka sare aysan waxba ku lahaanin arrintaasa waxay keentay marka arrimahan kunti contractiga weyn keenay oo baarlamaanka shafgeliyey oo u muujiyey masoje haddii marka haddii marka iyagu ay taa soo jeediyeen muqdisho sidii ama gobolka banaadir uu cod looga heli lahaa ama wax uu uga heli lahaa aqalka sare wax talaa ma soo jeediseen mase wixii la keenay unbaa diideen waxbaa la soo jeediyey oo maamul goboleed waxay soo jeediyeen in marka koowaad la sameeyo doorashada aqalka sare ka bacdi doorashada aqalka hoose la sameeyo ka bacdina markaas muqdisho iyo saagteeda laga hadla laakiin baarlamaanka waxay soo jeediyeen inaysan suurtagal ahayn in aqal sare la dhiso ayada oo aan muqdisho istaatigeeda meel la saarinin markii hore waxay soo jeediyeen baarlamaanku in lasoo horumariyo aqalka hoose lasoo horumariyo kabacdina la dhamaystiro shuruudaha looga baahan yahay aqalka sare si markaasi aqalka sare marka isagana loo loo diyaariyo arrimaha marka kasoo laabtay kamid tahay oo runtii aad laga looga qeybiyey balse baarlamaanku ilaa haddeertaan isaga meel gaar ah oo hadda calaamad kusan tahay mid kasta waxay taagan yihiin wax alaala wixii laakiin waa ku kala qaybsan yahay fikraddan soo ma ahan oo waa ka socon la-dahay baarlamaanka dhexdiisa oo gruub gruub iyo koox kooxaysi iyo baa loo kala baxa
may absolutely baarlamaanka maatolkiisu waa diiday in muqdisho laga tago iyadoo aqalkii saro aan maxaa la yidhaha in la dhiso aqalkii saro iyadoo aan muqdisho jirin marka hore xildhibaanada boqolkii sideetan waxay aaminsan yihiin inaysan aqalka sare uusan maanta soomaaliya fid u ahayn maanta waxaa dhibaato badan lagu soo qabay oo rafaad fara badan lagu soo qabay maxaa la yidhaahdaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare haysta haddana ha laakiin aqalka sare ujeeddada loo dhisayaaba waxay tahay waxaa is haysta inuu kala saaro idinka la fahantiinana baarlamaanka weyn uu idinla xisaabtamo oo wax idinku diido waxna idinka ogolaado
haddaad constitutionka fiiriso qaabka loo disaangeliyey aaleel aqalka sare aqalka sare waxaad moodaa inuu dependence ku yahay ra-iisul wasaaraha gudkiisa meesha aqalka hoose ee golaha shacabka uu madaxweynuhu mar walbaba uu xaq u leeyahay in isugu yeero oo uu kala hadlo arrimaha dalka jira waxaan moodaa weli inaanay qodobadii iyo qaabka looga shaqeynaya kulligood aysan aada u raacdayn waxay doontaba ahaatee xildhibaanada maajoritigoodu waxa weye wax gaaro hadda yihiin oo oo golihi jiraan waxay aaminsan yihiin inay ka muuqato marka ugu horeysa masalaada deegaanada dalka oo dhan oo iskusi ah inay ka muuqato
aad baa u mahadsan tahay xildhibaan cabdisamed macalin waxaa isna khadka ku jira xildhibaan shuuriya iyo cabdirashiid xaashi agaasimaha heritage halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga b b c london barnaamijku waa dooda jimcaha waxaanu ku eegaynaa doorashada soomaaliya ee sanadkan bal markana aanu fiirino dhegeystayaasha qaar ka mid ah oo iyaguna isla mawduucan ra'yigooda ka dhiibanaya aan ku hormaro kuwa facebooka waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga firdowse maxamed cilmi dhegaystayaasha b b c da ee aaraadooda inoogu reebay barteenna facebooka waxaa ka mid ah sayid cusmaan sheekh ibraahim oo jooga boorama waxa uu leeyahay muranka hareeyey doorashada laba kun lix iyo tobanka waa mid aan macnoba lahayn waayo ma jirto wax la isku jiidjiido laakiin dowladda iyo maamuladu waxay u muuqataa in ay isku hayaan midhaha ka soo bixi doono roob aan weli dhulkaba ku da-in nuur aadan oo degan u k waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waxa ay aniga ila tahay in jahwareerka mar kasta ka taagan soomaaliya ay hurinayso siyaasad xumada dalka iyo dadka oo had iyo goor aan lahayn sharci kala tusa jidkii nadiifka ahaa maxamed cabdiqani kaarshi oo jooga amsterdam waxaan odhan lahaa qaramada midoobay tegitaankooda wax faa'iido ah ma lahan soomaali waxay heshiinaysaa markay faraha kala baxaan shisheeyaha muranka hareeyeyna waxaa looga gudbi karaa dadka reer muqdisho oo la jeediyo caasimadii ummadda soomaaliyeed in la xaqiro ma fiicno iyada ayaana ah meeshii loogu horreysiin lahaa maadaama ay ku nool yihiin in ka badan saddex milyan oo qof marka waxaas oo dad ah ma la xaqiri karo ee allow ummadda soomaaliyeed miday maxamuud warsame oo joogo gibiley wafdiga xaqiiqo raadiska ah ee muqdisho yimid wax weyn kuma soo kordhinayaan xaaladda siyaasadda murugsan iyo midda ammaan waayo soomaaliya waxay maanta u baahan tahay waxqabad ficil ah ee uma baahna qiimeyn iyo wixii la mid ah sababtoo ah xaaladda soomaaliya waa laga dharagsan yahay assalaamu calaykum b b c waa maxamed qanyare oo jooga koonfur afrika khilaafka hareeyey siyaasiyiinta soomaalida waxaa u sabab ah cadaalad darrida iyo isku kalsoonaan la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta haraysay soomaalida gebi ahaanba haatan xaalku wuxuu marayaa in banaadir oo saddex milyan ka badan ay ku nooshahay la duudsiiyo xaqeedii waana ka xumahay run ahaantii in laysku raaco wax khilaaf daba dheeraada ay ka dhalan karto
firdowsa aad iyo aad bay u mahadsan tahay halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee b b c london barnaamijkuna waa dooda jimcaha iyo barnaamijkii waxay ila tahay oo aanu ku eegeynay doorashada soomaaliya ee sanadkan waxaa horey noogu jiray xildhibaan cabdisamed iyo xildhibaan shuuriya iyo agaasimaha macadka heritage cabdirashiid magaalada muqdisho iminka khadka waxaa noo soo galay xildhibaan cabdibare oo isaguna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya magaalada muqdisho ayuu khadka kaga jiraa cabdibare waxaanu la soconnay in wafdigii ka yimid qaramada midoobey magaalada muqdisho madaxda soomaalida kula shiray iyo baarlamaanka iyo dowladdaba sidii loo dadejin lahaa oo loo socodsiin lahaa qorshaha bisha ogost la dejiyey ee doorasha inay ka dhacdo dalka arrintaa khilaaf baa baarlamaankiina ka taagan xildhibaanada cabdisamed iyo shuuriya iyo waa ay hadleen baroorahooda waa ay sheegeen adiga maxay kula tahay waxa laysku haya iyo meesha sartu ka qurumsan tahay ee baarlamaanku u socodsiin layahay qorshahan uu u diidan yahay
bismillahi raxmaan raxiim xildhibaanada iyo cabdirashiid iyo dhammaan b b c da cabdinoot waa idin salaamaya salaan kadib runtii arrinta hadda socota waa arrin wax lagu yaqaano soomaaliya markay doorasho u diyaar garoobayso in ay noqoto muxuu ahaa wixii wixii loo socday iyo waddadii loo socday horta ka daroo dibida horta inay noqoto horta waa dhaqan iyo dabeecad soomaalida lagu yaqaano runtii dooda waan dhegaysanayay iyo sida loo kala falabeynayay horta sideed iyo tobanka gobol siyaad barre kama tegin sideed iyo toban gobol oo soomaaliya leedahay wey siyaad barre ma lahayn kamana usan tegin horta taas waa in la ogaada midda labaad arrintan ismariwaagu wuxuu ka taagan yahay soomaaliya uma bisla umana socoto inay noqoto hogaan siyaasadeed ama dawlad inay gaarto hanaankeed uma socotee waxaa la isku haystaa oo baarlamaanka dhexisa ay dhex taagan tahay ka dhex taagan tahay u kala qaybsan yahay waxa weeye ree hebel baase bursi qaatay iyo ree hebel baan wax qaadan aad baan uga xumahay xildhibaanada federaalka soomaaliya qaar kamid inay shala shirka ka baxeen oo ka dareereen oo meel kala dhoobteen xildhibaanku wuxuu xildhibaan ku yahay marka hore wuxuu ku yahay inuu waxa khaldanna toosiyo waxa saxsanna qaato ummadda soomaaliyeedna wada wadda toosi horta ku toosiyo horta midaas umuhiimsan aqalka sare oo laisku haysta laisku haysto horta doodoodiiba iyadoon la gaarin shalay xildhibaanadu waxay miiska isku garaaceen oo waxaa ogaa dooda uga dhacaysay war doorasho dadban oo laba kun iyo lix iyo tobanka ha la ansixiyo iyo la ansixin maayo gebi ahaanba meesha ha laga saaro qodobka noocaas oo aqalka sare ha laga saaro aqalka sare anigu ma qabo horta in meesha laga saaro maxaa yeelay aqalka sare waxa wuxuu noqonayaa lafdhabartii xildhibaanada iyo dawladda haykalkooda noqonaya dawlad hadday mar federaal tahayna waxaa fiican federaal federaalnimeeda waxaa fiican in wadamada federaalku aqal sare waa leeyihiin horta waxaan leeyahay xildhibaanada soomaaliyeed waxaan leeyahay shalay wixii dhacay oo ummadda soomaalia laga felaysay horta mar dambe ina baarlamaanka ka dhex dhicina kursi aynu ordoniyeyna isaga waxay ahayd oo aada uga xumahay caruuraha iyo dumarka shalay lasoo kacsho meelaha lasoo dhoobay inta kursi lagu soo banaan bixinayo oo leeyahay kursiba idinka maqan inay u banaan baxaan bay ahayd dadka malaayiinta horta badaha ku daadanaya oo carada ku dhibaataysan iga soo qaxootiga waa laba mawduuc cabdi barrow oo kala duwan Cabd- laba mawduuc oo kala duwan Eh, weeye mid- waana gartay meesha aad een, ka hadlayso Een, haddii marka een, haddii marka een, eh, dareen laga muujiyey eh, doodiinii baarlamaanka iyo wixii inaad isku mari weydeen een, sow halkaasi marka een, em, xildhibaanadii la odhan mayo eh, een, xildhibaan qaranba ma jira eh, xildhibaan eh, qolo weeye waxa baarlamaanka ka buuxa oo nin walba qoladiisu difaacanaya iyo garabkiisa
waa sax taas waa la oranaya barkashadayba ka muuqatay waa wax xaqiiqa oo dhacay wax la qarin kara maahan xaqiiqdana in laga lexa maaha waxyaabaha dhacay ka mid ahay midda kale waxaan rabaa shacabka soomaalida inaan xasuusiyo oo lagu dooda ay leeyahay maxaa xamar looga reebay aqalka sare maxaa looga reebay horta dadka waxaan rabaa inay ogaadaan oo ma- ama xildhibaan ha ahaado ama shacab ha ahaado ama mas-uul ha ahaadee xamar inay tahay dhexdhexaadka soomaaliya tiirdhexaadka soomaaliya inay tahay xamar waxaa dib loogu dhigana waxa weeye maadaama ay tahay haykalkii guud oo caasimada soomaaliya ay tahay soomaali oo dhan ay ka dhexaysay in la yidhi waxa xamar ka imaanaya iyo maanqeed maanqaadka ka imaanaya iyo waxa loo jeexayo soomaali bay u taallaa cid gaaraan xamar gaar u sheegan karin cid gaaraan caasimada gaar u sheegan karin kan eh, s- saylac jooga iyo kan raaskaandooni jooga xaq bay u leeyihiin maadaama caasimadu tahay caasimad inay wax ka doortaan oo ayagu ka qayb noqdaan oo haddama waxa sida caasimada baarlamaanka ka loo imaanaya qaybsaday inay dadka xaq sida loo siiyay.
sida baarlamaanka loo qaybiyey ama golaha ee, ee, sare loo qaybiyey sanadka tan xamarna haddaad leedahay waa caasimadii ma waddankao dhan loo qaybiyo inta een, ee, la siiyo xubno
maya waxayna uqaybsadeen xamar waa caasimadii mar hadday caasimadii tahayna caasimadu waxay inay yeelataa madga mad- dhabaadiyo gooniya oo diyaarsan waa inay leedahay oo soomaali ka dhaxayso ma ahan iyada gaar in xamar loo siiya xamar waxaa dib loogu dhigay waxa weeye dastuurkana waa ku qoran tahay waa in loo sameeyaa ma een, qayb gaara loo sameeyaa oo soomaali isku og tahay oo soomaali ku qaybsanaysa wax horta taas waa in dadkooda xamar lama qabin yacni soomaalida ka dhexda wixii ha la isaga yimaado maadaama ay caasimadii tahay dee haddii laleeyahay muxuu ahaa xamar een, iyana muxuu ahaa inta gobolada kale ha qaateen oo ha la siiyo oo muxuu ahaa beel baa iska lagu shaabadaynayo dee caasimadu meel kale ha noqoto geedaha ka ha la xaaqdo meel aan ciduna cid ku qabsanayn cidur soomaali udhexaysa waa in marka kuraasta meesha la geeya horta mid midaasaan kaleeya midda labaad xildhibaanada waxaan leeyahay soomaaliya haadaan ha ku tuurine haadaan bay kasoo baxday haadaan yaa lagu tuurine shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada waxaan leeyahay wadada lagu socdo haddii lagu sii socdo oo aan oo lagu sii socdo waxaa dhici doonta dalkan adduunkaanu interest weyn buu ka leeyahay xildhibaan dad buu ka leeyahay een, xildhibaanka saaxiibka ee, ee shuuriyan een, een, bal- baan siinayaa markaan bal inuu een, doodaada wax ka yidhaahdo shuuriya
Ah, aad baad mahadsantahay een, cabdinuur een, horta een, waxaan rabaa inaan halkan ka cadayno een, in waxaa hadda taagan keliya ay tahay mataqaan ee laisku haysta aqalka sare wixii kaloo idil eh, oo hadda ay madashu ay soo maaragtay soo kusoo heshiiyeen waxaad moodaa in hadda uusan dhib ka taagnayn marka qodobkan aqalka sare runtii waxa weeye een, waxyaabaha hadda aan aan- ma aan- qaybsigiisa mase isaga oo dhan baaba diidantaha waxa weye waa meeqaamkii magaalada muqdisho oo dastuurka uu sheegayo oo qodobka sagaalaad ee dastuurka markaad fiirsee dalka ee meeqaamka magaalada muqdisho waxaa sharci gooni ayaa lagu soo macnaha mata lagu soo qeexi doonaa baarlamaanka soomaaliyaana macnaha mataqaan soo saari doona Hmm.
arrintaa horta runtii baarlamaanka soomaaliya lagu eedeyn karaa afartii sane ee xilka aan haynay waxa weye fallaar girgidasho kaama harto inaan anagu samaynay ahayd meeqaamkii magaalada muqdisho oo ummadda soomaaliyeed ay noo wakiilatay oo nalaga sugahayay taas waxa oo waaye sharcigeedii iyo baarlamaanka dastuurkeedii iyo loo sameeyo.
Soomaaliya ayaa ayaa iskale oo macnaha haddii maanta ay samayn lahaayeen ee sharcigaas waxa weeye murankan ma- ma ooli lahayn waa tahay waa ku gartay yaa kale waxa weeye een, madasha ee, markii ay ma aragtay mataqaana qodobka aqalka sare ka hadlaayeen runtii anigu waxaan qabaa in aad loo ilduufay sababtoo tahay ee, markii aad fiirin sida wax loo qaybiyey total wax hadda mataqaana wax lagu saleeyey ee, qolaa la siiyey een, kow iyo toban qolaa sideed la siiyey qolaa macnaha mataqaana oo aan lasoo xusino oo oo maaragtay ee, banaadir ah macnaha runtii qodobkaas sida ay nimankan odayaasha usoo macnaha ay usoo waxeeyeen ee- ee- ama noo dhex keeneen waxa weeye mataqaana een, runtii een, runtii lama soo waxaynin Ee, anigu waxaan leeyahay marka wax qaybsiga ma waxaad leedahay shuuriya ee, sidii een, gobolladu ee, loogu qaybiyey een, aqalkan sare gobolka banaadir kuwaba jiraba iyo iyo dadka degan
gobolka banaadir laguma soo darin konton iyo afartii xubnood waa la qaybiyey saasaana loogu soo gudbiyey gobolka banaadirna wax qoondoo lasoo siiyey ma jirin habka beelahana habka beelaha wax habka beelaha ee la yidhi waxay isugu tegayaan magaalooyinka noocaas iyo noocaasa beeluhu intaasay kala heleen intaasay kala heleen intaasay kala heleen halkaasayna ku qaybsanayaan wixii iyaga dhexdooda ah ay ka helaan
ee, xitaa waxaa hadda hadda mataqaan markii hataa beelaha loo noqdo ee, beela waxay noqonaysaa mataqaanaa four po- marka waxaa loo yaqaanaa four malaha la yidhahdaa marka four point five afar dhibic shantii lagu qaybiyo ha haddii beela wax lagu qaybin lahaa formalahaasana loo keeni lahaa oo mataqaanaa oo ah Waa lagu kala bixi lahaa marka.
Mu- muran ma imaan lahayn Mm.
hal tusa- hal tusaalaa rabaa meesha ay wax ka waxaysan tahay Mhm.
tusaale ahaan Mm.
eh, Jub- eh, jubbaland Mm.
waa saddex gobol waaye Mm.
Eh, koonfur galbeed waa saddex gobol waaye galmudug waa gobol iyo bar waaye waxaa la yidhi marka sideed iyo sideed seed ha qaataan waxyaabaha macnaha khaldan oo hataa aan maaragtay maamul goboleedna aan wax lagu qaybinin gobolna wax lagu qaybinin meelaha ay wax ka khaldan yihiin waa saas waxaa weeye toobtan go- eh, aqalka sare annaga haddaan xildhibaanadii haddii aan buuqno waa sidana loogu keenayba aada u khaldan anigu waxaan dhihi lahaa oo hadda aan eh, baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ciddii waxgarad ah dastuurkaa sheegahaya sideed iyo tobankii gobol ee muqdisho ay ku jirtay min saddex xubnood ha la siiyo sidaasaa macnaha mataqaan soomaalina hore ugu heshiisay dastuur ahaanna ku qoran ee ee xaqna ah gobol walbana wixiis uu qaadanaya waa tahay xildhibaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay mar dhow baan u gelaynaaye waxaa ee, waxaa laga soo xigtay xildhibaan- goboleed markaa isku ah ha isku qaateen marka tiradooda laakiin horta si ayriina sideed iyo tobankii gobol waxaa loogu qaybiyay taa un baan umalaynaya xalka ugu dhow inay tahay cabdinuur Eh, xildhibaan een, shuuriya waa tahay waxaa laga soo xigtay xubnihii eh, golaha ammaanka markii magaalada muqdisho ay ka tageen oo ay eh, nairobi tageen in ay eh, muqdisho eh, isu diyaarinayeen go-aan ay soomaalida ka helaan oo ay markaas baarigaan een, balse eh, fursaddaasi qaaliga waxaa laleeyahay soomaalidu waa ay lumisay een, ma idin muuqataa fursadda caynkaasa oo taageero iyo dhiirigelin iyo wax walba caalamka uu eh, soomaalida siin lahaa inay lumiyeen qoraal u dambeeyey maanta oo midowga yarob xafiiska soomaaliya uu soo saaray een, walaac caynkaasoo kale ayuu muujiyey Eh, waxaan ku bilaabayaa marka hore een, een, een, eh, xildhibaan cabdisamed
cabdinuur horta waa ku salaamaya inta aanan su-aashaada waxaan rabaa message khaldan baan moodaa in la mariyay hawada la marinayo aad baan waxumahay xildhibaan cabdibarre konton iyo lix xildhibaan baashada isqortay inay baarlamaanka hadlaan waana la gaaray qadaa lagu dhex qabeeyey ilaa iyo salaada casar baa lagu tukadiyey dooda hadda uu xildhibaan ku dhawaajiyay meesha ma oolin wax kala qaybsan iyo wax kala qaybqaybsan iyo midna ma jiro ishuu kulligiis wuxuu ahaa een, maxaa la yidhaahdaa lama diidinin doorasho dadban in la aado laakiin waxa ay xildhibaanada ku wada xireen hal qodob uu sheegayo dhahaya aqalka sare baa asna la aadaya doorasho dadban hala sharciyo kaaha laga saaray isku wada waafaqeen baarlamaankuna ma kala qaybsano kuma kala qaybsana dooda baarlamaanka waa dhacda qof iyo labo si kale u hadla laakiin konton iyo lixdii xildhibaan oo hadashay waxay maxaa la yidhaha isku waafaqeen oo ay kasoo horjeedeen dhismaha eh, qaabka aqalka sare loo dhisayo ayagoo kulligood eh, u diidanaa inay markaas sharcigii lasoo hordhigay ku ansixiyaan sababtoo waxaa ku jiray qodob dhahaya eh, aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya ee laba kun iyo lix iyo tobanka doorashada ban halagu ansixiyo taasoo hartay cabdinuur arrinta ku saabsan international communityga iyo rajada Eh, laba kun iyo laba iyo tobankii cabdinuurow eh, soomaaliya waxay kasoo gudubtay marxalad marxalad kale usoo gudubtay oo doorasho dhacday oo loo doortay madaxweyne eh, xasan sheekh maxamuud inuu madaxweynaha afar sano oo soo socday noqdo Eh, waxaana maxaa la yidhaha runtii beesha caalamku ay kaalmo fara badan saboort fara badan ku siiyeen ee soomaaliya dhinacyo fara badan laakiin deeqaha ama waxaa laleeyahay opportunity la ligiyey haddii ayagu markaasi sida ay u fakerayeen oo maxaa la yidhaahdaa ay ku fakerayeen oo ahayd qaabkaasi qaabkaasan annagu aan soo kusoo fakerna waxa u dhacan hadday dhici waayaan macnaheeda opportunity bay luminayaan soomaaliya waxa meeshaan dhiga waaya soomaaliya waxay u baahan tahay iyadu ka tashato oo taladeeda qaadato go-aankeeda goosato oo maxaa la yidhahdaa inay ayagu markaasi wixii dadkoodu ay ku wada socon karaan oo ay ku wada noolaan karaan ee maxaa la yidhaahdaa loo dhaqaaqo waa tahay xildhibaan een, shuuriyaan u gelayaa isagana een, isla qodobkaas eh, ku saabsan inaanu eh, soomaalida eh, fursad ay halkaas qaaliga ku lumiyeen
Eh, waad maadsantahay Een, horta een, beesha caalamka waa soo dhaweynaynaa Een, runtii taageerada ay ummadda soomaaliyeed la garab taagnayd haddana dhinac kale eh, waxaad moodaa beesha caalamka een, waxyaabaha hadda een, isjiijiidka ah inay ayadu ku lug leedahay anigu xaqiiqiya waxaan qabaa in xitaa maamul goboleedyadan qolada dhinac wax loogu sheegay in macnaha isfahamka maaragtay mataqaana iyo ismari-aan soomaalida hadda dhex taagan aada iyo aada loogu dhex jiro oo maaragtay mataqaana beesha caalamka ay ka qayb qaadanayso nooc ay rabta ahaato annaga waddan madax banaan baa nahay waxaad moodaa beesha caalamka hadallada kasoo yeeraya qaar kamida handadaad baa la dhihi karaa oo ah macnaha haddaad saa yeeli weydaan saasaan yeelaynaa waxa weeye beesha caalamka annagu waxa weeye dal baa nahay siyaasad wey waxan siyaasaduna waxa weeye maaragtay mataqaan way kulusha wayna dhib badan tahay adduunkuna way ka jirtaa markii maaragtay mataqaan ama tartan ama maaragtay isbedel uu dhacayo marka arrimahaas horta ma soo dhaweynayna ah haddii saa la yeeli weeyo saa baan yeelaynaa arrintaas arrin aan jeclaysanay maaha wayna nagu yidhaahdeen oo si cad bay nagu yidhaahdeen waana ka xunnay arrintaas horta waa tahay cabdibare dareenkaas beesha caalamku ay muujinayso iyo inay ku hongoobeen ra'yiga ah soomaaliya ee ka warran isaga
horta waxaa fiican xaqiida inaan laga tegin qofku markuu hadlaayana waxaa fiican hadalkiisu uusan noqdan hadal maaragtay wax lagu qancinaya ama qof lagu qancinaya xaqiiqda dhabtaa inaynu ka hadalnaa horta fiican aynu aynu horta taadano horta aada baana uga xumahay in shuuriya yidhaahda annagaa isku filan dawlad baa nahay dawlad haddaad to isku filanta horta maxaa ciidan u dhisa weyda ciidan qaran soomaaliyeed maxaa u dhisa weyda maxaa ata nebiga ku ilaalinayaayo maaragtay boqolaal kuna ciidan horta maxay ku ilaalinayaan horta ayna xaqiiqda horta yeenan ka tegin dalkan waxa weeye ciidan waxaa noo amisom baano ajini baano oo nagu ilaaliyo oo gacanta ku hayo military oo boolis oo meelkasa meelkasa taagan caawa haddii ciidamada amisom ka baxaan iska baa meel kale xamar afar iyo labaatan saac baa shabaab ku qabsan kara nimanka baa lagu qabsan karaa waxa weye nimankan beesha caalamka horta soomaaliya interest bay kaleyihin dan bay kaleyihiin hadday arki waayeen soomaali inta isku duuban wax qabsata oo qarannimadeeda ka fakerta oo dawladnimadeeda ka fakerta khasab bay noqonaysaa inta faragelin lagu sameeyo wax lagu yeelsho waxa ay wadamada sheega wadaana sanduulo lagaaga dhigo horta khasab baa horta lagu yahay beenaan horta xaqiida ka tegin waxa weeye beeshaan caalamka soomaaliya dan gaar ay ka leedahay danta ay ka leedahayna adigu haddaad fursan weydi oo adigu soomaali ahaan aad fursan weydi inaynu beel caalam iyo dan shay aanu cambaarayna maahayn inaga soomaaliya aynu iscambaarayno inaga isu tanaasuli weynay inagaa waxqabsan weynay inagaa horumar gaari weynay inagaa qabiil iyo qurun iyo bakti isu fiirsanayna xaqiida horta ayaan laga tegi muhiimadu waxa weeye haddii aynu tashan weyno oo aynagu wax qabsan weyno adduunka dhaqaalaha kuu fangarinayo ciidamada kuu fangarinaya faragelinba inta kugu sameeyaan bay hadday rabaan ay nagu soo celin karaan qorshaha ay hadda wadaan shalana ay sheegeen haddana ay ku maqan yihiin maalmaha soo socda baarlamaanku hadduu ansixin waayo wixii lagu heshiiyey oo kharash kaga baxay oo intaas soomaali u fadhiyay oo hadda aynu si kale u dirayno waxaa dhici doonta kumeelgaar in dibna loo ku celiyo oo haddana sii doona laka yeelo marka waxaan leeyahay baarlamaanka soomaaliya weyaan afarfar isku fiiqine waa tahay xildhibaan cabdibare cabdirorikan shalana waanu ogeyn waxaanu isku haysana war wixii qodob waxaa la isku haystay hala ansixiyo doorashada sidii loo aadi lahaa wixii dood ka qaba iyo magaciisa dib dib laga dooran yahay maya qodobkaa ha laga saaro aqalka sarena waxa weeye ama ha la diido ama baarlamaan ha diido waxa weeye waa lagu khasban yahay khasab baana looga dhigi doonaa soomaaliya aqalka sare in sindilo looga dhigo hadalkeedna maanta hadda haddii soomaalidu ay tidhaahda dan nooguma jiro maxay ugu khasbayaan caalamku muxuu ugu khasbaya haddii soomaalidu tidrahda dan nooguma jiro oo xildhibaanadii ay yidhahdeen intii badnayd ee baarlamaanku waa diideen soomaali isma xukunto isma qali weyni madaxweynaan la maqlayn ra-iisul wasaaraan la maqlayn baarlamaan baan ismaqlaynin maamul goboleed baan la maqlayn haddii lagu maqli waayay ayagiina ciidamo kuu yihiin oo gacanta ciidamo kuu yihiin oo shi dhaqaale ay tusinaya in wax lagu yeeriyo ma diidaysa cabdinood oo wax walba khasab lagaaga dhigo aad buu mahadsan yahay xildhibaan cabdibare cabdirashiid xaashi waa madaxa hay-adda cilmi baarista heritage magaalada muqdishuu jooga waan hubaa inaad aad ula socoto soomaaliya iyo dareenkan beesha caalamku ay muujinayso mar dhow raalli ahada waxaa noo soo socda araadi dhegeystayaasha horey ay noogu sii duubeen iyo facebook cabdirashiid su-aashii aan ku weydiin lahaa waxay tahay maxaa dhici karaa maxaa la filan karaa marka la fiiriyo safarkii xubnihii golaha ammaanka marka la fiiriyo qorshahan ay tahay ogosto in la ansixiyo doorashadeeda dhacaysa dareenkan la muujinayo haddii waxaasi o dhan socon waayaan oo ay baarlamaanku diido oo sheekadii ay isku guda dhacdo maxaa dhici kara tallaabada soo bixi kartaa maxay tahay oo alternative noqon karta
horta midda ugu horeysa bulshadan caalamku hadda aada loo loogu celcelinayo daraasad sanadkii hadda tegay dhammaadkiisi aan ka sameynay oo soomaalida aan weydiinay ilaa shan magaalaan tagnay waaweyn sida ay u arkaan bulshada caalamkaan soomaalida weydiinay ilaa kun iyo saddex boqol oo qof ko waxay sheegeen in arrimaha soomaaliya mar kasta meelsha meesha bulshada caalamku dadkan isugu yeeray ama dowladahan danaha kale soomaaliya gacanta isugu jira siday rabaan arrinta inay ku dambeyso hor taas waa la sheegay waxay kaloo sheegeen inay hakradeen soomaaliya oo gacantana aysan kala bisan shan iyo labaatan sanana dalkaas iska dhutinaayo oo liita uu yahay marka anigu horta bulshada caalamka dad dad oo samafalayaala maahan oo meeshaan si samafal isaga socda waa dowlado dana leh diblomaasiyiin dana leh marka danta soomaaliyeedna inay iyagu dhahaan annaga soomaalida cabdirashiidow laakiin ninbuka boqol u talisa weeye soomaalidu eedda ugu weyn soomaalidaa leh soo maaha wadamo kale oo sidan oo kale oo aan la faragelin baa jira ama diidan in la farageliyo ama shisheeye uu soo galo
soomaalidu mid dhinac haddii laga eego lax walba shilalkay mugtaa lagu qabaa waa run laakiin baarlamaanka soomaaliyeed inuu marna baarlamaan noqdo oo uu intaas madaxweyne ku dooranayay xukuumad ku ansixinayay oo budget ku ansixinayay oo arrimo waaweyn ku ansixinayay oo shuruuc ku ansixinayay markii hadda arrimo kale loo keena in la yidhaahda ma furfuri kartaan oo ma hadli kartaan oo dalihiin ma sheegan kartaan ma qabato baarlamaanku waa baarlamaan weeye soomaaliyana runtii aqalkan hadda aada loogu celceliyey aqalkan sare hadda suu yahay dad buu u sallaxan yahay dadka dad baa ku faa'iido ku qaba dad bay ugu badisaa dadna waacanaha waa waxaa dhici karta inaysa danahoodii ka dhex arag marka arrinta inaan arrin iska wacdi guud la dhigina hoos loo eego waa loo baahan yahay waxaana nimankaan bulshada caalamka sheeganaya waxay ku celcelin jireen inclusive politics ama siyaasad lagu dhan yahay oo loo dhan yahay oo dadkao dhan lagu soo maaragtay laga iska dhex arkayaan marka waa darurada qiimaha kala duwan ee soomaalida inay iska dhex arkaan tan kalena dadkan hadda xamar oo saddex saddex xildhibaan ama annagu waxaan soo jeedina xamar in la siiyo ilaa siddeed xildhibaanba la siiyo oo afarna soomaali weyn ama afar soomaali weyn laga keeno saddexna laga keeno dadka deegaanka jooga oo u baahan in in la masalo u baahan si magaalo caasimada ay u noqoto soomaalidaas hargeysa iyo kismaayo iyo garowe wadegan iyo gobollada kaleba ay sanasare ku yaalato magaalada si magaalo madax looga dhigo marka siyaasadda waa la isxunsiin karaa dadkaanta hadda xamar dhaha ay wax ma helayso hadhowna waxay rabaan inay madaxweyne noqdaan oo sila soomaaliya fadhiistaan marka ninkii xamar rabo inuu xukuumo madaxweyne ka noqdo waa inuu tixgeliyo dadkan magaaladan joogo oo talada badan inay inaysan dareemin in la qadiyey dadka kaleo faraxsan oo hadda aada iyo aada ugu faraxsan sida wax isugu isugu toosan yihiin wax kale uma faraxsana duruufahoodii iyo danahoodii iyo deegaanadoodii iyo beelahoodii muraayadda iska dhex arkeen inaysan ku qadahayn marka waxaa weye xaqiiqadaha loo soo dego waa tahay cabdirashiid aad baad u mahadsan tahay isla su-aashaas isla su-aashaas mar dhow aad baa u mahadsan tahay su-aashaas mar dhow ayaan iyadan siinayaa haddii qorshahani socon waayo baarlamaanku diido meesha ay isugu biyo shuban doonaan mudanayaashan mar dhow weydiinayaaye bal aanu dhegaysano dhegaystayaashii iyaguna teleefon horey aan u siinay codadkooda noogu soo duubay oo ra'yigooda dhiibanaya asalaamu calaykum magaxaygu waa cabdullaahi cabdicasiis muuse waxa aan joogaa waddanka jarmalka haddii aan fikirkayga ka dhiibto doorashooyinka iyo isqabqabsiga ka jira dalka soomaaliya gaar ahaan caasimada soomaaliya lagu wada inay labada kun iyo lix iyo tobanka doorashada ka dhacba aynu ku jirno waxaan u malaynayaa in aysan waxa weyn kasoo bixi doonin sidii hore four pointy fivekii lagu soo xili jiro in lagu soo xulayo waana wax la rabay in laga gudbo dowladdan oo hadda u taliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna dib u dhac aada u weyn bay qabatay dhowrkii sano ay meesha fadhiday wax ay dalka kusoo kordhisay iyo wax ay qabatay midna ma jirto haddeerna ma filayno in midda imaan doontana ay wax qaban doonto soomaaliya waxaa u maqan ilaahay unbaa u maqan dhalinyaradii soomaaliyeedna waan u jeednaa in ay badihii ku dhammaanayaan qaarna haddeer ee kenya leedahay dalkii baanu ka celinaynaa marka fikradeydu waxa weeye wax isbedeliya ma arko magacaygu waa cashir cabdullaahi qaandood jooga magaalada laascaanood barnaamijka galafta akhyaarta iyo baadiyaasha barnaamijka waan salaamaya marka hore iyo soomaalida meel kasta ay joogaanba barnaamijka waxay la tahay galabta lagaga hadlayo doorashooyinka soomaaliya ee sanadkan dabayaagadiis qabsoomi doona oo haddeer laisku hayo aniga waxaan soo jeedin magaalada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka may si walaaltinima iyo soomaalinimo waxooda ku dhamaystaan doorashooyinkana si caadiha loo qabto gobolka banaadirna waa in agalka sare laga qaybgeliya maxaa yeelay waa gobolka ugu muhiimsan dhaqaalooyinka iyo dawladda dhibaatooyinka ugu fara badan wax kasta waa gobolka banaadir ba culeys kasoo qaaday marka gobolka banaadir waa in laga qaybgeliya agalka sare waa mahadsantii b b c raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdilaahi maxamed maxamuud kasoo hadlaya magaalada nairobi haddii aan ka hadlo muranka doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka ka dhici doona muqdisho meel wax lagu qaybsanayaa weligeedba muran iyo dood waa iman jirtay in la qaboojiyo oo la daawaxeeyana waa fiican tahay meeshuna xaqdarrada uun ha laga ilaaliyo beelahan sheeganaya xoogga ee doonaya iyagu inay waxaba wada qaataan iyaan la waxaysan oo yaan la maqlin inta reeba reer xaqiibayo ee doonaya inuu isagoo wax ka badsado ee si hufan iyo si xunba wax uga doonayo umalayn maayo inay wax hagaagayaan marka walaalayaal dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan idinka rajaynayaa war inagoo isku duuban xasidka iyo xaqdarrada iyo kala boobka aynu iska dayno oo aynu saamigeenii aynu lahaan jirnay lahaan jirnay aynu yeelno assalaamu calaykum waraxmatullah
waa tahay qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo ra'yigooda ka dhiibanayay mowduuca aanu kaga hadlayno barnaamijkan oo ah dooda jimcaha waxay ila tahay oo ku saabsan doorashada lagu talagalay bisha ogost in ay dhacdo oo wafdiga xataa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tegey shalay magaalada muqdisho waa security councilki ay yidhaahdeen waxaanu rajaynaynaa in qolada cusub ee ogost la dooran doono ay xilka la wareegto waa tahay madaxweyne xasan sheikh shalayta baarlamaanka wuxuu ugu baaqay inay maalmariyaan qorshahan saasoo kale ra-iisul wasaaraha gabagabadii baan ku jirnaa haddii arrintani ay socon weydo maxaa dhacaya waa ognahay oo baarlamaanku inkastoo uu diiday haddana dib buu isugu soo noqonaya doodii waa socotaaye shuuriya xildhibaan shuuriye raalli ahaada xildhibaan shuuriye khadka waa uu ka baxay waa ku celinayaa xildhibaan cabdisamed macalin
cabdinuur horta waa mahadsan tahay waa su-aal runtii muhiim ah haddii go-aan la qaadan waayo maxaa dhici kara horta marka koowaad anigu ma aaminsan inay dhici doonto in go-aan la qaadan waayo way dhici doontaa iskijiid fara badan laakiin akhirka qaabka doontaba ha u dhacday way dhici doontaa in go-aan la gaaro wax ka badan oo aan la filaynin baa go-aan laga soo gaaray waxyaaba fara badan oo lasoo qorqoray oo ay maxaa la yidhahdaa maamul goboleedyadii madasha ee madaxda qaranka ay ku wili jireen ay soo qoreen baa baarlamaanku si duuduuba u qaatay waxa keliya isuga maanta meesha allaha ugu weyn waxa weeye aqalka sare waxa weeye wuxuu masalaa maamulada iyo wuxuu masalaa deegaanka masalaa inay ka muuqdaan dadka ka muuqdaan taasaa muhiimadu ugu weyn tahay ma filayo inay dhici doonto in dadka ay waxaa la heli arrinta qof kasta oo cabdillah adigaa ka mid tahay ay doorasho xor tagaan maalintaasaa la helaya laakiin waxaan aada loo yeeri dooninin waxay tahay in maxaa la yidhaahdaa deegaan dhan oo aada u ballaaran oo maxaa la yidhaahdaa haddii la fiirina qarannimada ama federaalizmka soomaaliya saldhig u ah ama dowladnimada soomaaliyaba ay saldhig u ah in la yidhaahdo waxa laska iloobo ogaa aada loo adag waan rajaynayay in maxaa la yidhaahdaa ayadoo aan muran badan la gelinin lasoo xallin
waa tahay xildhibaan cabdisamed aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdirashiid madaxa heritage barnaamijku waa na dhow yahay waxaan jeclaan lahaa bal falanqayntaada inaad taxliil noogu samayso waxa dhici karaya marka la fiiriyo ishaysiga baarlamaanka qorshahan la doonayo ogost in lagu doorasho galo iyo dareenkan inay wakhtigeedii dhici karto iyo cawaaqibka ka imaan kara
horta saddex arrimood mid unbaa dhici karta inay ansixiyaan markay berri isku yimaadaan doodii hadda olmost waa dhameeyeen doodii isdhibaanadu inay berri markay fadhiistaan ansixiyaan waa suuragal oo duuduubkaas kulli madaxduna ay yidhaahdeen bulshada caalamkuna ay dalbanhayaan waxaa kaloo dhici karta inay wax ka badbedelaan wax ka badbedelaan oo aan maaragtay xoogaha wax isku wax ka yara bedelaan kadibna dadkii sidai hadda arrintahay ku qanacsanaa inay qaylo ayaguna markaas bilaabaan hadhow bulshada caalamka wadda demis ay bilowdo waxaa kaloo dhici karta arrinta inay cirka isku shareerto hadda haddii cirka isku shareerto oo waxna hirgeli waayaan waktiguna iska sii gabaabsiyo aniga ma qabo in soomaaliya ay dumayso oo oo dhibaato waaliya dhacayso wixii hadda afartii sano soo socday waxa ka daran ma dhacayaan soomaaliya waxay ku wajabtay artificial deadlines waxa lagu yihahda ingiriiska ama maaragtay wakti la iska qabtay oo intii meel lagu xariiqay kadibna lagu dul wareeray oo sidii saacad isku ordaysaay oo lagu lagu maaragtay lagu lagu waashay taasaa waxyaaba badan kharibtay oo hadda federaalka sida loo waa lagu waa lagu orday meel walba dagaal iyo iyo qaylo iyo isqaqabsi iyo niilxumaa ka taagan gobolada dhan meel baarta sida aan la isugu sama banaanayn dagaalkii shabaabka iyo nabad manaa xagga amnigana waaba laga mashquulay marka tanna hadday wax cirku isku shareeraan cirku soo dubi maayo soomaalida si miyar le inay dooda usii wado oo maaragtay laftigooda meesha kama marna marka aniga ma qabo in soomaalida loo cagatuliyo la yidhaahdo waxaan waxaan hadii sadicin dhulkaa soo go-ayo dhulka ma soo go-ayo soomaalidana waa in la tixgeliyo oo lagu xurmeeyo dalkooda iyo danahooda waa in lagu xurmeeyo adagaa la dilaa baarlamaankan boqolkiiba afar ka mida waa la dilay kuwaan hadda jooga boqolkiiba afar shabaab baa dilay waa nambar aad u tiro badan weeye wasiiro badan baa la dilay duruufo adag bay ku shaqeeyaan marka waa in la xurmeeyo weeye markay wax qabanhayeen wax ansixinhayeen wax basibeenhayen waa la xurmeyn jiray laftigoodana inay mas-uuliyadda si sharaf la u qaataan weeye an marka waxaan qabaa siyaasadda cagta in loo dhigo oo aan ayagana toosh lagu shidinoo cagta cagta loo saaray waxaan meesha saaray dad baa soo quruxsaday ayaguna dana iyo siyaasadeed bay leeyihiin dad bay matalaan kuwaan marka madaxda ah oo oo lixda ah ama sideedda nin oo wax soo xarxariiqayna laftigooda waxa loo baahan yahay inay sameekaan aysan gaarsiisnayn aan la gaarsiin waa niman gobollo iyo meelo mas-uulka ah kuwaana waktigaa ka dhacay kuwaan marka kuwaan xildhibaanada ay dhibahayaan oo leeyihiin waxaan rabno oo hadhow doorasho ku heli doono noo sallaxa kama xaquuq badna kama xaquuq badna aqalkaan sare oo lagu celceliyeen haddii sidaan hadda uu yahay oo nimankan saxiixayaasha ay soo qorqoranayaan laga dhigo aqal saro macaanalama noqon doono aqal saro oo wuxuu noqon doonaa sagaal siyaasi ay soo kala qorteen waxyaabaha soomaaliya ay ku bacdeen waxaa weeye nin dan leh oo markaas duruufaha ayaa laga faa'iidaystay bulshada caalamkuna ay garabka ay garabka ku xambaartay kadibna wixii ay shaqayn waayeen soomaaliya waxay u baahan tahay dowladnimo saxa dowladnimo saxana waxaa lagu heli karaa cadaalad iyo in caqligu taliyo laysna wada tixgeliyo oo lasl lays wada qaato runtiina soomaaliya waktigii ka dhumi lahaa waaba ka dhumay marka hadda waxay u baahan yihiin waktiga soo socda inay sidii lagu gaari lahaa inay tallaabooyin saxa u marmaraan marka aad iyo aad waa ku mahadsan yihiin aad iyo aad baa cabdirashiid xaashi u mahadsan tahay agaasimaha hay-adda heritage ee cilmi baarista fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyo barnaamijka dooda ee jimcaha oo ay marti noogu ahaayeen saddex xildhibaan oo kale ah cabdibarre jibriil iyo cabdisamed macalin maxamuud iyo maxamed ismaaciil shuuriye aad ayay dhammaantood u mahadsan yihiin gebagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay dhegeystayaasha waa ka xunnahay ra'yigii faraha badnaa oo ay ku soo dhiibteen facebookga ama cod ahaan haddii eeba raalli ka noqda idaacaddayada caawa ayaanu idinku maqashiin doonaa martiduna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa inoo caawa haddii eeba raalli ka noqdo idinkuna dhegeysiga waa ku mahadsan tihiin tan iyo kulankeenna dambe waa cabdinuur iyo axmed cabdinuur oo idinleh sidaas iyo nabaday